أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwada ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa allaha fadligii xalay fashiliyey duulaan maliishaad murtadiin ah oo kaashanaya ciidamada saliibiyiinta maraykanka ay ku soo qaadeen degmada buula fulay ee wilaayada baay howlgale kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa xalay siyaabo kala duwan uga dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hosjira gumaysiga dowladda kaafiradda ah ee kenya saraakiil ka tirsan maliishaadka kooxda riddada soomaaliya oo ku biiray ciidamada laftigareen ayaa eedeemo culus u jeediyey murtad aadan madoobe khasaaraha ka dhashay duqayntii degmada doolow ayaa korodhay iyadoo maamulka axmed madoobe uu weerarkaasi ku eedeeyey inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka dowladda turkiga kow iyo labaatan qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay koonfurta gobolka kordufaan ee dalka suudaan maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ayaa kulmo looga hadlayey arrimo muhiim ah la qaatay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ceelgaduud oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada ceelcadde sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan heerka waxbarasho ee mu'asasada alxigma faraceeda degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligii xalay fashiliyey duulaan habeen dheelmad ah oo maliishaad murtadiin ah oo kaashanaya ciidamada saliibiyiinta maraykanka ay ku soo qaadeen degmada buulla fulay ee wilaayada baay haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmadaasi waxaan wax ka weydiinay walaalkeen bashiir muxudiin abu ayman aye bashiir bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi xalay abaara shan sac oo fiidnimo waxaa magaalada buulafulay duulaan ku soo qaaday maleeshiyaadka murtadiinta oo kaashanaya diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyaga oo doonayay inay caraqaladeeyaan amniga ay ku nahloonayaan bulshada muslimiinta ku dhaqan degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay geesyada towxiidka oo aad ula socday dhaqdhaqaaqa cadowga ayaa dagaal culus kala hortagay ee maleeshiyaadkaasi waxaa la maqlayay dhawaqa hubka noocyadiisa kala duwan oo dagaalka la isku adeegsanayey taasoo ugu dambeyn cadowga ku qasabtay inuu dib uga gurto ee afaafka hore ee degmada buulafulay waxaana cadowga uu doonayey in uu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah saraakiil ka tirsan mujaahidiintu waxay noo sheegeen in khasaare kala duwan uu cadowga ka soo gaaray inkastoo nambarka rasmiga ah aan loogeen balse uu jiro ee khasaarahaasi dagaalka kadib diyaaradaha cadowga waxay duqeyn la dhaceen xaafadaha qaar ee degmada buulafulay waxaa la xaqiijiyay in dhowr qof ay dhaawacyo soo gaareen halka ay ku burbureen ilaa dhowr guri oo ay lahaayeen dad shacab ah suheyb idaacadda islaamiga andalus oo saaka gaartay goobta ay wax ka dhaceen waxaa la arkayey dhiig iyo astaamo gaar ah oo muujinaya khasaarihii cadowga xalay ee ku gaaray afaafka hore ee degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay waxaan la kulannay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada oo ka hadlaya sida ay wax u dhaceen iyo indhahooda waxa ay qabteen meeshaa meeshii dagaalka ka dhaca waaye markay soo galeen in loo diyaarsan yahay markay ogaadeen xabadda salka loo geliyey horey ka noqdeen sidii horey u malaynaayeen marka magaalada dhan waa xirneed meeshay ka soo galeenna jabay kala kulmeen aad iyo aad hadda marka meeshii meelaha qaar waxaan joognaa dagaalada ay ka dhaceen bal indhahaagu maxay qabteen inta hadda halkan ku sugan tahay wallaahi xabadihii ay wateen amsigistiinka waa ujeedaa rasaastoodii dee kolley ragaa u diyaarsanaa diyaaradaha unbay dad ku waalayeen mooyaane iyo guryahan oo gantaalada ay ku dhufteen mooyaane inta kale xabadaa sanka loo geliyey waa jabsadeen sidoo kale suheyb sidoo kale diyaaradaha cadowga waxay duqeeyeen guryo ay dad shacab ah ay deganaayeen qaarkood ay joogeen sidoo kale qaar ka mid a culimada iyo waxgaradka magaalada ayaa ka hadlay duqeyntan cashwaa'iga ah ee xalay diyaaradaha maraykanka ay ka geysteen degmada buulafulay kadib markii ay ku jabeen duulaankii ashaaladiranimo ay ku soo qaadeen magaaladan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka hortageen meesha wax ka dhacay waan u jeednaa ilaahi subxaanahu watacaalaa gaaladu siday rabaan ma noqon laakiin gurigan sida walaalka uu noo sheegay isaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisa ku jiray laba gantaala lagu soo riday wuxuu kale noo sheegay in gadaal ay ka soo istaageenoo xabadna ay ka shaqeen waan u jeedna haddee guriga dhammaantiis hadda wuu burburay ilaahay asna wuu ka badbaadiyey gaalana haddee weligoodba muslimiinta dhiban bay la doonayeen laa ya'luunakum khabaalan waduu maa canidtumtan ilaahi leeyahay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku celiyey maaragtay caradoodii ayuu la celiyey ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال إن شاء الله ونمو حلينا ولالكو إلهي سبحانه وتعالى صبر حسيب أدونكن والو جوغا هذا قال إيه مسلم من دقال باك حيو واحد جوغ سنة إنما دقال كاس إلى قيام الساعة إلى قارو وسعنايا إلهي سبحانه وتعالى دين تيسي أيوه حوجينيا إلهي وحن كرجينينا in gaalada sida caaw u jabeen ka daran in u jaba doonaan insha allahu tacaala sidoo kale khayr
bismillaah gurigaan horta waa aragnaa dad shacbaa deganaa dadkaas shacabka deganaa waa la duqeeyey korna waa laga duqeeyey gudahana waa lagaga riday ciidankoodana waa ku rideen korna way kaga rideen marka hadde waa waxay gaalo rabto waay inay dadka xasuuqdo dadka ay barakiceyso waa waxay rabto waay daliilsheedaan daliilkeedaan u jeednaa wixii tafaasiil ah ee ku aadan dagaalkii xooganaa ee xalay lagala hortagay maleeshiyaadkii murtadiinta ee kaashanaya diyaaradaha maraykanka ee ku soo qaadeen degmada bulafulay wararkeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah mahsanid bashiir howlgalo kala duwan oo loola beegsaday cadowga allah ayaa xalay siyaabo kala duwan uga dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka n f d ay ku hosjira gumaysiga dowladda kaafirada ah ee kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerareen deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey waxaana weerarkaasi waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay ilaa saddex askari shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen fariisimaha cadowga ee degmooyinka qoryooley janaale iyo sidoo kale shalambood isla shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay sarkaal ka tirsanaa sirdoonka riddada ee nisa kaas oo lagu magacaabo yacquub macalin axmed murtadkaana waxaa soo gaaray dhaawac garabah saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo ku biray maleeshiyaadka lafta gareen ayaa eedeemo culus u jeediya aadan madoobe si faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa weli ka taagan xiisado colaadeed oo ka dhashay qabsashadii maleeshiyaadka xasan gurguurta ay magaaladaasi qabsadeen horaantii sanadkan saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada iyo saacadihii lasoo dhaafay ka goostay safka aadan madoobe waxayna u galeen dhanka kale ee kooxaha mucaaradka ah cali isaaq oo ka mid ahaa saraakiisha ururka lixdanaad ee fadhigoodu yahay magaalada baydhabo ayaa u galay dhanka lafta gareen halkaas oo uu warbaahinta kula hadlay wuxuu sheegay in isaga iyo ciidamadii ilaalada u ahaa ay qaateen go-aan goosasho ah wuxuuna eedeen kulul u jeediyey xasan gurguurta iyo aadan madoobe dhinaca kale wararka ka imaanaya duleedka magaalada baydhabo ayaa sheegaya in ciidamada mucaaradka ay halkaas ka wadaan dhaqdhaqaaqyo hubaysan xasan cabdiqaadir oo ku magacaaban wasiirka amniga ah ee dhanka maamulka lafta gareen ayaa boqolaal askari kula hadlay duleedka magaaladaasi wuxuuna sheegay in weerarada ka dhanka ah maamulka shaadalla dirirka koonfur galbeed ay sii socon doonaan wuxuuna ka shanqariyey in xaalad cabsi ah ay soo waajahday maleeshiyaadka iyaga kasoo horjeeda hooba fashila malfadaaw baydhawo lay qobsadeen baydhawo hoob qobsada fashilshay meela ku bilaawday weliba hantaray walaay mas-uuliyiin haayay meeluha marmareeno markii dembe baydhowoleyka baabeeg hantiray hasan shaqadina tiyakiin dembeyta baydhabo meelo taariikhada kor ha doonto hadafkaa iyo walaada fadaasona maka hergela doonan ilaahay idin shay askarti meelahoogta kulli saaxiibeedingaasiin la hariirayaana war maanoo galaana in lasin layi rafaadnay hamiin i geeba jooga jooginaganay wala gali laylare hamiin kasta daraawiisti ha gali jiiro kasta wal kurooraay saraakiisha ciidamada lafta gareen ayaa ku eedeeyey aadan madoobe iyo xasan gurguurta inay barakicin iyo dhibaatooyin isbarkan ku hayaan shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo markii lan adkaysado waaye wali ogtiina dadki kan in la qaxi shacabkahay xaafadooga dhatiyo in dhufeys lakuqosdi sadadkan gaxan guryaalkii dawaqyada haaye hamiinkas in askara la saaray walkooy la leey alaabtana laku dhacaw guryaalkina furyaalka lakugahadaa hoog lakawadadaaw wali kale ogtiina dadka haano lihiraaw lijirdilaw i haano la dhibaataya xoolo laku qaadadaawlayba in eyin baydhawaatu walaha keri haanasle eyin tobannaan kun oo qoys ayaa isaga barakacay magaalada baydhabo tan iyo markii ay maleeshiyaadka kooxda riddada ay duulaanka ku qaadeen magaaladan bishii abriil ee lasoo dhaafay mahsanid cabdiqani khasaaraha ka dhashay duqayntii degmada doolow ayaa sii korortay iyadoo maamulka axmed midoobe uu weerarkaasi ku eedeeyey inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka dowladda turkiga sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen camaar cabduqaadir tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa duqayn culus oo habeen hore ka dhacday degmada doolow ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya duqayntan oo ay geysatay diyaarad ay leedahay dowladda turkiga ayaa lagu beegsaday guri uu degmadaasi ka deganaa jenaraal mahad cabdiraxmaan oo loo yaqaan shub horeyna u soo noqday taliyaha asluubta kooxda ridada soomaaliya murtad maxamed lafey oo ah guddoomiyaha degmada doolow ee dhanka maamulka shahaadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in weerarkaas lagu beegsaday dhismo uu deganaa jenaraal mahad isla markaana uu waxyeelo daran dhaliyey
diyaarado iswado unbaa gantaallo aanan weliga naga aanan maqlin oo deegaanka dhan iyo guud ahaan gobolka laga maqlayay baaxadda ay lahaayeen yaa degmadan ka dhacay gaar ahaan agagaarka xayndaabka garoonka diyaaradaha oo annaga aan degannahay oo ciidamada jubbaland ay qayb ka degan yihiin kuwa etoobiyana qayb ay ka degan yihiin taliyahana aaggaas u deganaa uu ku dhex jiray khasaare xooggan baa dhacay dhaawacyaa jiro burbur baa jira hantayadeed ilaahay baa mahad iskale taas ilaahay baan uga mahad celinaynaa maxaa yeelay annaga bar madooweynu u ahaan lahayd xalay musiibadii dhacday haddii jenaraal mahad isagona dhex joogo oo nabadgelyo u imaaday oo gurigiisa joogo waa dhaawac isagaiyo xaaskiisa iyo labo saddex qof oo kale oo guriga joogtay wuuna caafimaad qaba haddana caafimaad kore iyo mataqaanaa ayaa loo qaaday xaaladdiisa caafimaadna way fiican tahay sidii la malaynayay si ka baxsan buu ahaa taariikhdiisana wax ka dhimayn lakiin wax loo reebtay haba yaraatee ma jirin oo waxaad ka dareemi kartaa waxa dhacay ay ummaddii oo dhan iyo burburka iyo baaxadda ay geysteen siyaasad nimankan fidnada ah oo muqdisho joogo inuu ka aragti duwan yahay ay soo kala tageen oo duulaan lagu soo qaaday oo deegaanadii isaga uu u nasab sheeganayey gaar ahaan hadda soomaalidu waa kala qoqoban tahay qoloba meel baa lagu sheegayey xabad iyo taangiye looga soo qabsaday adigu meeshan wuxuu imaaday nabadgelyo warar soo baxay ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dhaawacyadii duqaynta doolow ay geeriyoodeen halka xaaladda laba qofna laga dayrinayo dhaawaca sargaalka la beegsaday ayaa la sheegay in uu yahay mid fudud waxaana durbadiiba loo qaaday dalka dibaddiisa maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa war rasmi ah oo uu soo saaray ku cambaareeyey weerarka doolow wuxuuna ku sifeeyey mid bahalnimo murtad axmed madoobe ayaa weerarkan si toos ah ugu eedeeyey dowladda turkiga oo uu sheegay in ay mas-uul ka tahay goobjooga ku sugan degmada doolow ayaa xaqiijiyey in diyaarad daroon ah oo dhanka koonfureed ka soo gashay magaalada ay dhowr gantaal la heshay guriga gantaal buu ahaa ay soo tuurtay diyaaraddu anigu xilligaas ayada ahaa waa soo jeedin banaankan fadhiyey diyaaraddu waxay naga soo gashay dhankan koonfur markay aagga guriga iskormaraysay falaash bixisay oo leyr ay bixisay kadibna gantaalkay ridamo gar marka ayadoo socotay haddana dhanka waqooyi noo dhaafay wallaahi siduu gantaalka u xoog badnaa khasaaraha ooma badno guriga oo dhan waa burburay iyo derbiyadiisii oo dhan iyo wareegii meeshaas ayadaa waxaa ku dhaawacmay saddex gabdhood oo gabar uu maaragtay jananka xaaskiisa ahayd iyo maaragtay laba gabdhood oo kale iyo wiil staff ah iyo jananka wax yar xabtima ah oo firar yar soo gaaray ma garta waxaan ku xaqiijinaynaa walaal annakaaba soo jeednay arkaynay diyaaradda guuxeeda maqlaynay shacabka iyo ku nool degmada doolow iyo nawaaxigeeda dhanna way arkeen diyaaradda magaranaysaa noocyada daroonaska ahay ahayd magaranaysaa markay gantaalka tuuraysayna waa annaka waa arkayna arrintaas ayadaa shaki ma lahan guda iyo wax gudaha ka qarxay midna maaha waxaweye gantaal diyaaradeed waa kooxda ridada soomaaliya oo shalay soo saartay bayaan ay isaga fogeynayso weerarka guriga shub ayaa la kulantay fadeexad kadib markii baraha bulshada lasoo dhigay haraadiga gantaalkii turkiga ah ee weerarka loo adeegsaday kooxda xasan sheekh waxa ay ku dooday in waxa doolow ka dhacay ay ahaayeen qarax goobta lagu diyaarinayay arrinkaasi oo ahaa been cad mahadsanid camar kow iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay koonfurta gobolka gurdufaan ee dalka suudaan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuushayba ugu yaraan kow iyo labaatan qof oo ay ku jiraan haween iyo carruur ayaa lagu dilay weerar shabakadda dhakhaatiirta suudaan ay sheegtay inay geysteen koox hubaysan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa shacabka waqooyi kaasoo ay sheegtay inay xulufo la leeyihiin ciidamada gurmadka degdega ah ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano r s f shabakadda dhakhaatiirta suudaan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay bayaan ku sheegtay in weerarku ka dhacay deegaanada diibi iyo laweri oo uu dego qabiilka atoro kuna yaala koonfurta iyo galbeedka magaalada kauda ee gobolka koonfurta kordofan waxay shabakadda sheegtay in marka laga soo tago kow iyo labaatanka qof ee dhintay ay jiraan dad kale oo dhaawacmay halka tiro badan oo rayid ah ay ku khasbanaadeen inay ka barakacaan guryahooda shabakaddu waxay cambaaraysay weerarka waxayna ku eedeysay ciidamada dhaqdhaqaaqa shacabka waqooyi inay rayidka u beegsanayaan sababo qowmiyadeed islamarkaana ay barakicinayaan dad badan waxay tilmaantay in arrintani ay ka dhigan tahay xadgudub cad oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah waxay ugu yaraan ee bani'aadnimada iyo xeerarka ilaalinta rayidka shan iyo labaatankii agoost ee lasoo dhaafay shabakadda dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegtay in toddobiyo labaatan qof oo ay ku jiraan afar curuur ah lagu dilay weeraro ay ku eedeysay isla dhaqdhaqaaqaas kuwaas oo ka dhacay laba deegaan oo ku yaala koonfurta kordofaan labaatankii agoosto ciidamada dhaqdhaqaaqa shacabka waqooyi ayaa la sheegay inay la wareegeen guud ahaan magaalada kawda kadib dagaalo dhexmaray dhaqdhaqaaqa kooxda ka tirsan qabiilka dhaqdhaqaaqa iyo kooxo ka tirsan qabiilka atoro dagaaladaas ayaa ka dhashay khilaaf ku saabsan xuduudda u dhacaysa qabaa'ilka shawa iyo atoro kaasoo markii dambe isu bedelay iska hormaad hubaysan qoraantii sanadkan oo ahayd saddex iyo tobankii mey shabakadda dhakhaatiirta suudaan waxay sheegtay in in ka badan lixdan iyo kow qof oo ay ku jiraan sagaal caruur ah iyo shan haween ah lagu dilay dagaallo ka dhacay magaalada kawda dhaqdhaqaaqa shacabka waqooyi oo uu hogaamiyo cabdulcasiis al hillo ayaa dowladda militariga suudaan la dagaalamayay tan iyo sanadkii labada kun kow iyo tobankii isagoo dalbanaya maamul iskii u gaar ah oo loo sameeyo gobollada koonfurta kordofaan iyo buluuga nail tan iyo shan iyo labaatankii oktoobar ee sanadkii hore gobollada koonfurta waqooyiga iyo galbeedka kordofaan waxaa ka socda dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan iyo ciidamada gurmadka deg deg ah ee r s f iyo xulufadooda taasoo sababtay barakac tobanaan kun oo qof tan iyo bishii abriil labada kun saddex iyo labaatan ciidamada suudaan iyo r s f ayaa ku jiray dagaal sababay dhimashada tobnaan kun oo qof iyo barakaca ku dhowaad saddex iyo toban milyan oo qof iyadoo dalkaasi uu wajahayo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu bani'aadnimo iyo macluusha ugu daran dunida mahsanid abuushayba maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ayaa kulmo looga hadlayay arrimo muhiim ah la qaatay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ceelguduud ee ka mid ah deegaanada hoostaga degmada ceelcadde sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen casaam kulankan oo ahaa mid aad loo saagaasmay waxaa soo qabanqaabayey maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde iyadoona u dhexeeyey maamulkaas iyo odayaasha dhaqanka deegaanka ceelguduud oo ah deegaan hoostaga degmada ceelcadde kulankan oo looga hadlayay arrimo muhiim ah oo midba midka kale uu ka darnaa waxaa ugu muhiimsanaa in sara loo qaado waxbarashada gaar ahaan cilmiga sharciga badbaadinta iyo xaalufinta dhirta iyo duurjoogta kulankana qaatay saacado badan ayaa ugu dambayntii laga soo saaray natiijo wax ku ool ah waxaana qalinka lagu duugay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo badbaadinta dhirta iyo xaalufinta lagu hayo deegaanada maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ayaa magacaabay guddi loo xil saaray in ilgaar ay ku hayaan dadka dhibaatada ku hayo xaalufinta dhirta iyo duurjoogta waxuuna maamulka magacaabay guddi gaar ah oo arrintaasi loo xil saaray ugu dambayntii qaar ka mid a odayaasha deegaanka ceelguduud ayaa ka warbixiyey kulanka ay la qaateen maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde iyo waxyaabihii kulankaasi looga hadlayey magacayga horta axmed cabdi nuur baa la yidhaah deegaanka aan joognana waa deegaankii ceelguduud wafti xarakada ka socda baa noo yimid maanta waaliga degmada uu wato waxay noogu yimaadeen wax alla wixii deegaanka ka jira inay naga waraystaan xagga waxbarashada xagga biyaha xagga dhirta iyo daaqa haddii aan iska waraysano arrinta ayada aheyd xoogaha xagga dhirta iyo daaqa dhibaatooyin laga sheegayna inaan ka wada shaqayno saasaan ku ballannay waana soo dhaweynayna oo aad baan idiin soo dhaweynaya waana mahadsantihin guddigaas waxaa loogu talagalay maamulku inay la shaqeeyaan wax alla wixii carradaas hadda dhibaato ku haya inay ay kormeeraan wixii ay kala kulmaanna ay maamulka la soo xiriiraan maamulka degmada ayaan maanta kulan kula qaadannay oo daaqa iyo dhirta iyo ilaalinteeda ah annagana aan ka qaabilnay in aan qaadanno oon dhirtii cadowgeeda celinno oon ugaarta celinno guddina waa loo sameeyey guddigaas ayaa qaabilay hawshii si wanaagsan baan u aragnay wax wanaagsan oo aan u baahnayn oo nagula booriyo aad aan ula dhacnay aan u aragnay aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa waa salaan kalgacayl lehan soo dhoweynaynaa waxay noo keeneen waa wax dantanada aan ognahay aad baan ugu faraxsanaa si runtii dhirta in la celiyo aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waan faraxsannahay niman odayaal oo guddoona hadda waan loo qabtay waan dadaali doonaa bulshada waxaan ugu baaqayaa culummada iyo waaliyaasha in lala shaqeeyo dhirta la ceshado wixii kaloo talada iyo caafimaadka aan lala wadaaga ayakan aad usoo dhoweynaya waa magacayga waa mukhtaar cabdi cabdille waa odayaasha ceel guduud waxaan la kulannay maamulka degmada ceelcadde walaayada islaamiga waxaana kala kulnay arrimo deegaanka dan u ah sida ugaarto la dabartilahayo dhirtoo la baabi'inayo dhista iyo waxbarashada waa soo dhoweynay waana loo baahnaa waana arrimo maaragtay wax ku ool deegaanka iyo dadka u ah waxaa looga hortegi karaa gacmo wada jirba wax ku gooyaan in la iskaashado maamulka iyo dadkii shacabka iyo odayaasha saasa lagu hortegi karaa waan ku aqbalnay waana ku qaabilnay annagana inaan dhirtannada aan waardiyeysano oon dhaqaalaysanno oo wixii dhib ku haya aan soo gudbinno waa ku mahadsan yihiin baaraka allahu fiikum allah barakeeyo ilahay idankiisa saas annagana yaan ku racsanna marka insha allah waa ku mahadsan yihiin waana ku qaabilnay waana ku racsannahay odayaashii lasoo qoray oo dhirta iyo daaqa lasoo qoray baana ka mid ahay anigana waxaan ballan qaadayaa inaan aagga aan ku noolahay aan waardiyeeyo oo wix dhib ku haya aan soo sheego dhanka kale golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo ayaa bogaadiyey kulanka dhex maray maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde iyo odayaasha deegaanka ceel guduud waxayna dhankooda ballanqaadeen inay maamulka kala shaqaynayaan sidii dhirta iyo daaqa loo badbaadin lahaa naqiib maxamuud maxamed cabdiqaadir iyo naqiib maxamed nuur xirsi oo ka mid ah golaha dhaqanka wilaayada gedo ayaa arrintan ku tilmaamay mid loo baahnaa iyagoona soo dhoweeyey kulanka iyo waxyaabihii uu daarnaa annagoo ah marka golaha dhaqanke waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa ilaahay subxaanau watacaalana ka rajaynaynaa inuu qodobadaas noo dhaqangeliyo waxaan leenahay dadka meesha isugu yimid dalka geedi kama nihin annagaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuuna makaniyey oo degan waxaan leenahay guddigaas maanta la dhisay oo loo dhisay deegaanka iyo dalka inay ka warqabaan inay maaragtay gutaan maaragtay arrinta loo igmaday insha allahu tacaala haddii aan nahay golihii dhaqankana waa garab taagannahay wixii ka fanbato inay noo soo gudbiyaan waxaan bogaadinaynaa shirkii ka dhacay meesha oo odayaasha iyo walaayada degmada dhex maray oo looga hadleeyey bey-ada iyo deegaanka waxaan ta'kiidinaynaa oon garab taagannahay guddiyada la abuuray oo meeshaan laga sameeyey oo loogu talagalay inay ilaaliyaan dhirta iyo deegaanka waxaan ayagaa ku adkaynaynaa inay si toos ah ay u gutaan shaqada loo igmaday oo ay bulshada u hayaan oo loo igmaday wixii ayagaa ka fanbata iyo wixii culays oo ay la darsaana ay la soo xiriiraan dhuqubada gobolka iyo walaayada degmada maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ayaa muddooyinkii dambe socdaal ku tegayey deegaanada hoos yimaada degmada ceelcadde iyagoona kulmo muhiima la qaadanayay waxgaradka iyo culimmada deegaanadaasi kuna boogaadinayay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo horumarinta diinta iyo dalka iyo badbaadinta deegaanada iyo duurjoogta maxsanid casaam ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin diiradda saaraysa heerka waxbarasho mu'asasada alxigma faraceeda degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud waa kan walaalkeen marwaan maxamed xirfaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka u horseedi kara inuu aqoontiisa u beddelo waxa uu noloshiisa ku maaraysto gaar ahaan markuu helo fursad uu ku barto xirfad waxtar u leh naftiisa iyo bulshada uu ku dhex nool yahay xarumaha bixiya aqoonta noocan ah waxay door muhiim ah ka qaataan kobcinta awoodda bulshada iyo u diyaarinta dadka xirfado ay mustaqbalka uga faa'iidaysan karaan arrintan ayaa qayb ka ahayd waxyaabihii aan u kuurgalnay markii aan booqasho ku tagnay mu'asasada alixigmo oo ka howlgasha magaalada ceelbuura taas oo bulshada deegaanka uga faa'iidayso fursado waxbarasho iyo tababaro xirfadeed oo dhinacyo kala duwan leh oo ay ka faa'iidaystaan rag iyo dumar markii aan gaarnay xarunta mu'asasada alxigme ee magaalada ceelbuuro waxaa indhaheenna ku dhacay dhaqdhaqaaq waxbarasho oo ka socday gudaha xarunta iyadoo fasalada qaarkood ay si toosa u socdeen ardayduna ay ku jireen duruustooda waxaana ka mid ahaa fasalka caafimaadka halkaas oo macalinku xilligaasi ardayda u jeedinaya cashar cadaadiska dhiigga iyo iskudheelitirka biyaha electrolytiska heerkulka jirka waxaa lagu cabiraa waxaa la yidhahdaa termometer hawadana waa la cabiraa bini aadankana waa la cabiraa waxaa laga cabirayaa heerkulka kulayl ee xilligaas uu ku jiro maxaan isku ogeyn in heerkulka jirku wuxuu hayaa heerkul joogto ah qiyaastii waxaa laga rabaa heerkulkaas soddon iyo toddoba digrii centigrade oo u dhiganta sagaashan iyo sideed dhibic lix fahrenheit intaan mislahayna heerkulka laga rabo wa goobta waxaa isugu jiray rag iyo dumar u yimid inay ka faa'iidaystaan koorsooyin iyo tababaro kala duwan oo ay mu'asasadu bixiso kuwaas oo isugu jira aqoon iyo xirfado gacanta ah intii aan xarunta dhexdeeda ku guda jirnay waxaan booqannay fasallo ay ka socdeen barashada luqadda carabiga waxaana sidoo kale ku soo aragnay haween baranaya xirfadaha karinta iyo naqshadaynta dharka kuwaas oo ka mid ah korsooyinka haatan ka socda mu'asasada waxaan markaas la kulannay maamulka mu'asasada alxikma waxaana maamulaha uu faahfaahin naga siiyey ujeeddada xarunta korsooyinka lagu bixiyo iyo sida bulshada ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho iyo xirfadeed ay mu'asasadu bixiso ilaah baa mahadle subxaana wa tacaala waxaan ku sugannahay oo aan joogna halda waa mu'asasada alxikma xarunteeda albuur mu'asasada waxaa wax ka barta arday fara badan ka bartana funuun kala duwan qayba ka midana bifadlillaahi waminihi taqarujay oo qani jebiyey qayba ka midana hadda waxbarashada ay wadaan ilaah waxaan filayaa saddex qaybood ayaa ilaah fadligiis inoo soo gabogabowday saddexda qaybood waa qaybta kombyuutarka qaybta khiyaadada ama harqaanka iyo qaybta cilaanka haddana mu'asasada waxaa ka socda waxbarashada saddex qaybood sida maxaan ku dhahaa luuqa alcarabiya iyo caafimaadka iyo sidoo kale karinta dharka qaybo kalena insha allahu tacaalaa mu'asasadu way diyaarisay waana rajeynayaan insha allahu tacaalaa inaan bilaabi doono biidni illahi alkariim maalmaha soo socda mu'asasada markaa waxaa lagu talagalay bulshada muslimiinta ah inay markaasi ka faa'iidaystaan waxbarashadooda xirifka ama maxaan ku idhaahdaa gacmeed ama imhaanaadaha kala duwan inay ku bartaan si markaasi ay isku filnaato qof walba oo muslima ay isku filnaato oo qofka iyadoo gurigeeda joogta dharkeeda ay tolato shaambadeeda ay samaysato saabuunteeda ay samaysato sidaas ayaan ugu talagalnay bulshada muslimiintana waxaan rajeynayaan insha allahu tacaalaa inay ka faa'iidaysan doonaan intay ka faa'iidaysatay ee horey u baxday ama haddaba jooga ilaahay waxaan ugu baryaynaa subxaana wa tacaala aan uga rajaynaynaa inay maxaan ku idhaahdaa wax ku qabsadaan ilahina u fudeeyo howshooda iyo camalkooda inta aana soo haleelin oo mu'asasada weli aan ka faa'iidaysanna waxaan leenahay mu'asasada kusoo biira ka faa'iidaysta insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intii aan sii wadnay booqashadeena waxaan u gudubnay qaybaha ay haweenku ku bartaan xirfadaha gacanta halkaas oo aan ku soo aragnay haween si gaar ah ugu howlan barashada karinta iyo naqshadaynta dharka korsooyinka dharka ayaa haweenka lagu baraa hababka kala duwan ee samaynta naqshadaha dharka iyadoo ardaydu ay si toos ah u baraatikaynayaan waxay baranayaan maclimad ka tirsan mu'asasada oo aan halkaasi kula kulannay ayaa nooga warantay koorsada ay bixiso waxyaabaha ay ardaydu bartaan iyo siday haweenka uga faa'iidaystaan xirfadaha lagu baro xarunta waxaan ahay macalimadda dharkariska ee mu'asasata alxikma waxaan ugu talagelinaa ardada inaan barno dhowr iyo toban nashqadood koorsadan waxay soconaysaa laba bilood bifadlillaah hadda waxaa inoo dhammaaday hal bil waxayna qaateen ardayda lix nashqadood oo kale ah kariska marwada kariska xildhibaanka iyo kariska fadhiiska iyo jabuutiyaanka iyo shumiga ardayda aada bay u dadaaleysaa waxaana leeyahay halkaas kasii wada juhdigeena waxaan idiin rajeynayaa guul insha allah mu'asasada alxikmo kuma koobna oo keliya koorsooyin hadda socda waxaana hore xarunta looga dhigi jiray xirfado ay ka mid yihiin harqaanka cilaansaarka iyo barashada kombyuutarka arday badan ayaa ka faa'iidaystay xirfadihii hore looga dhigi jiray mu'asasada waxaana jira qaar ka mid ah dadkii koorsooyinkaa soo bartay oo maanta xirfadahooda uga faa'iidaysta nolol maalmeedkooda iyagoo aqoontii ay heleen u beddelay shaqo iyo adeeg ay bulshada u qabtaan booqashadeenna ayaa sidoo kale nagu hogaamisay inaan mikrofoonka andalus la dhex qaadno ardayda wax ka barta mu'asasada alxikma oo midba midka kale uu inoo soo bandhigayay waxa uu barto iyo koorsada uu hadda qaadanayo qaar ka mid ah ardayda ayaa noo sharaxay waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen muddadii ay xarunta wax ka baranayeen halka qaar kalena ay ka hadleen sida ay doonayaan inay mustaqbalka uga faa'iidaystaan xirfadaha ay hadda baranayaan أنا متكلمة باسم ضلبة اللغة العربية كنا في داخل المؤسسة ثمانية أشهر وفي هذه المدة ختمنا دفترين التعبير المستوى الأول والمستوى الثاني وها نحن على وشك بداية دفتر التعبير المستوى الثالث وأخيرا أقدم الشكر الجزيل لمن ساهم تأسيس مؤسستنا مؤسسة الحكمة waxaan ahay ardayd wax ka barata mu'asasada alxikma ee ku taala ceelbuur fanka caafimaadka ilaha daawada laga soo saaro waa afar ballant sources animal sources mineral sources synthetic sources qofka dhakhtarka ah waxaa looga baahan yahay oo muhiim u ah inuu isku helo lix waxyaabood oo sax ah right drag oo ah daawo sax ah right dose oo ah qiyaas saxa right patient oo ah bukaan saxa right route oo ah meel saxa right time oo ah waqti saxa right administration oo ah maamul saxa magacaygu waa casim siciid maxamed waxaan ahay ardayd wax ka barata mu'asasatul xikma oo ku taala degmada ceelbuur waxaan ka baranaa maadada helti ama caafimaadka waxaan kusoo qaadanay buugaag badan ay ka mid yihiin first aid gynecology pharmacology communicable disease iyo hadda oon qaadanayno anatomy and physiology magacayga waa ramla waxaan nahay gabdhaha wax ku barta mu'asasada alxikma waxaan baranaa sida dharka loo kariyo maasha allah aada iyo aadaan uga faa'iidnay waxaan leenahay wixii noo soo qabanqaabiyey ee noo keenay annagana ilaahay subxaana watacaala ajirkooda ha badsho bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa asmaa waxaa joogaa degmada ceelbuur waxaan ka mid ahay gabdhaha wax ka barta muasasada alxigma waxaan bartaa hadda maadadan dharkariska waanu ku faraxsanahay barashadeeda allah casa wajalnana ha ka abaalmariyo dadka inoo keenay ajar iyo xasanaadaan lasoo koobi karina allah ka siiyo markii aan sii dhex marnay xarunta waxaa si gaar ah noo soo jiitay sida ardaydu uga mashquulsanaayeen durustooda iyadoo mid kasta uu ku guda jiray koorsada uu doortay caafimaadka luqadda carabiga iyo xirfadaha gacanta ayaa ka mid ah waxbarashada hadda ka socota mu'asasada halka koorsooyinkii hore ay soo saareen arday badan oo ka faa'iidaysatay waxay ahayd booqasho aan ku aragnay xarun ay isku dhinac socdaan waxbarashada iyo xirfadaha iyadoo rag iyo dumarba ay helayaan fursad ay ku kororsadaan aqoon iyo xirfad ay noloshooda uga faa'iidaystaan mu'asasada alxikma ee magaalada ceelbuur ayaa sida muuqato door ka qaadanaysa sidii bulshada loo siin lahaa fursado waxbarasho oo kala duwan gaar ahaan xirfadaha qofka u sahli kara inuu aqoontiisa u bedelo waxa uu noloshiisa ku maaraysto inta aan ku soo guda jirnay booqashada waxaa muuqday dadaalka ardayda iyo macallimiinta iyo sida xarunta ay ugu mashquulsan tahay bixinta koorsooyin ay bulshada si toos ah uga faa'iidaysan karto booqashadii aan ku tagnay mu'asasada alxikma waxay ku soo dhammaatay iyadoo aan indhaheenna ku soo aragnay arday baranaya aqoon iyo xirfado kala duwan kuwaas oo rajeynaya in waxay maanta baranayaan ay beri u noqdaan waddo ay ku horumariyaan noloshooda aad buu umahadsan yahay warbixintii marwan ayaad degeysateen waxaynu gun iyo gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alcandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balanaha inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu